Duqa magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland Cabdikariin Axmed Mooge ayaa tababar u daafuray qaar ka mid ah shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta waaxda canshuuraha iyo dakhli ururinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. Tababarkan oo ujeedkiisu yahay in sare loo qaado aqoonta shaqaalaha iyo qaabka ay u qaadayaan canshuuraha. Duqa magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay leedahay tababarka, isaga oo sidoo kale kula dardaarmay shaqaalaha inay ka faa'iidaystaan tababarka.
tababarada lain siinayaa inay dowladda hoose dhexdeeda ahmiyad iyo muhiimad gaara ay leeyihiin waxaynu dooneynaa inaynaan odhan uun cashuuraha lasoo guro laakiin waxaynu dooneynaa shaqaalaha dowladda hoose inay noqdaan khabiiro dad aqoon durugsan u leh cashuur ururinta dakhligu haddii dowladda hoose cashuuraadkeeda yaryar ee waajibay ee urursato hadday ka gaabiso ama qaladaadba ay ka dhex dhacaan shaqada marka la qabanayo eh, waxa aynu waayeynaa wixii aynu wax ku qabanayni waayo dowladda hoose waxay ku shaqeysaa waa cashuuraha yaryar ee ay soo urursato ayay wax ku qabanaysaa magaalada ku horumarinaysaa idinkana idinku horumarinaysaa Een, imika waad ogeydeen maxadkii tababarka shaqaalaha dowladda hoose ayaa inoo dhammaaday xigmadda laga leeyahy waxaa weeye inaad noqotaan khabiiro oo waax waliba eh, shaqada ay hayso inay aqoon u yeelato gaara marka qofkii inaan la odhan cashuur ururiya in aqoontiisana qofkii in la dhiso uu qof aqoon-yahana uu noqdo oo garanaya shaqadu qabanayo iyo siduu u qabanayo oo ku qalabaysan aqoontii loo baahnaa si uu shaqadaa u qabto waxaan rajeynayaa eh, tababarku intuu idiin socdo inaad ka faa'iidaan oo aqo- ka aqoon kororsataan oo filitaankii wixii aad ka filayseenna aad kala kulantaan inta tababarkani socdo Eh, waxaa kala tagtaana uu runtii noqdo aqoon aad kusii wanaajisaan shaqadii aad markii horeba hayseen ee wanaagsanayd waxaan rajeynayaa tababarada yareeray inay xoogaa aqoona idin siiyaan waxaan rajeynayaa waktigiina firaaqada inaad marka imika courseski ama casharadii laga bilaabay maxadka tababarka shaqaalaha dowladda hoose inaad noqotaan dadka ugu horeeya ee isqora ee wax ka barta waayo qofku waa inuu aqoon u yeeshaa shaqada uu qabanayo marka waxaa soo afmeermaysaa qolo ku shaqogeynta hebelow ishaqogee hebelow idalaacsii dalacaadaada aqoontaada ku haysa shaqada aqoontaada ku haysa intaa markaad aqoon u yeelato waxaa soo raaca waxa weeyaan daacadna noqoto ammaano dhowrana aada noqoto dee khalaas haddaad aqoonna u leeda shaqadii ammaanadiina ilaalinayso karti ilaahay ku siiyey sallaanka waad fuulaysaa si dhib yar baanad fuulaysaa marka dee tababarkan wuxuu daaran yahay inaan doonano cashuur doona cashuur soo ururiya cashuurtii ma- maanaan doonane waxaan doonaya inaad noqotaan khabiiradii mustaqbalka ee jihayn lahaa ee dejin lahaa xeeladaha eh, lagu sii wanaajinaya cashuur ururinta dakhliga eh, xeeladaha kor loogu qaadayo si markaa aynu isugu filaano oo aynu u noqono markaa haye institution dowliya oo shaqadii dadku ay ka filayaan ku qabanaya cashuurtii Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay tababarka ayaa u mahad celiyay duqa magaalada Hargeysa.
tababarkan waa tababar aada u muhiim ah sababtuna waxa weeye cashuuraha iyo dakhligu waa lafdhabarka ama mishiinka dhaqaajinaya dowladda hoose hadday mushaharkiina noqoto hadday wadooyinka noqoto iyo hadday horumarka noqotoba runtii cashuurtu een, si casriya oo habsamiya een, inaynu dee u qaadno inaan u maamulno een, waa muhiim iyo inaynu ka sii anba qaadno dee haddaynu halkii een, shan sano ama toban sano ka horun aynu joogno dee waxa weeyaan een, waa- waxa weeyaan waa waa caqabad bay noqonaysaa idinkuna shaqadiinni si aad si habsamiyo wanaagsan oo shaqaduna idinku fudaato waa inaad heshaan dee update aad heshaan oo aqoonti aad heshaan Een, iminka markaa tani waxay kutusaa runtii dee horumarka een, ka socda ama maxaan ku dhahaa sidaan u danaynano shaqaaluhu inay aqoontooda kor u qaadanto wada shaqayntu kor u qaadato madaxdiina aad la kulantaan tababar aad yeeshaan taasi waxay keenaysaa hadhow tole qofkii qof khibrad leh oo dee lalana xisaabtami karo qofkii waxa weyaan haddii aanad aqoontii een, uu ku shaqayn lahaa uuna garanayninba waxaa laga yaaba wax badan inuu qalqaldo markaas sidaa darteed een, waxaan rajeynayaa inaynu dee ana- idinkoo qura ma annaguna aanu ka faa'iidaysano oo hadhow waxaa laga yaabaa idinkuna inaad sidaa agaasimuhu dee sheegay waxaa laga yaabaa inaad ukuna khabiir iyo macalimiin aad sii noqotaan insha allahu tacaala halkan waxaan isku nimi dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya dowladda hoose ee hargeysa gaar ahaan waaxda cashuuraha ee ka kooban sagaalka degmo oo loo furi doono tababar qusheeya nidaamka shuruucda loo jaro jiaarka iyo cashuur qabashada iyagoo shaqaalahan muddo dheerna ka shaqeynaya cashuuraha una leh aqoon cashuuraha una baahan in loo kordhiyo tababaro inay soo helaan xirfado gaara waxaana halkan tababarka idiin qaban doonaa khabiir cali xaaji warsame ducaale oo ah aniga laftarkayga macalinkaygii kana soo shaqeeyey dowladda hoose laba agaasimo intaan hubo agaasimo waxda hantidhowrka agaasimo waxda cashuuraha iyo madaxa qaybta baadhista ninkaasoo aqoon aada u leh aan u tuunsanahay nin waayeel ah nin degan ah waxaanu shaqaalahan ku dardaarmaynaa inaad ka faa'iidaysataan muddada kooban ee laydin tababarayo